bsmi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai wa ashraf almursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin ama bacdu waxaan ku soo jirnay cilmulmacaaliga duruustii ugu dambeysay oo ahayd alfaslu walwaslu alfaslu laba jumladood oo kala duwan in la ysku xidhiidhiyo oo wow la ysku xidhiidhiyo iyo cafwan alfasl in la kala saaro aan idhaahdo laba jumladood la kala saaro oo cadafla'aan la isticmaalo iyo walwaslu in laysla xidhiidhiyo markaa dee waa marka jumlad weliba gaarkeeda waad garanaysaa ee u samaysanto oo ay musnadkeedii iyo musnadu ileehigeedii iyo xataa hadday mutacalliqaad leedahay waxeedii qaadato oo gaar u dhisanto jumladii jumlo kalena la rabo markaa in laga daba keeno oo hadal badan la keeno marka waxay noqonayaan jumalkaasi waynu soo marnay laba noocun bay jumladu ahaayeen jumla khabariya oo macnaha wa huwa maxtamala sidqa waalkadiba lidaatihi waa jumla khabariya ama waa jumla inshaa'iya oo kuwii aynu iyana soo maraynay ee inshaaga ahaa ah labada jumladu labada midun bay noqonaysaa marka waxaa la eegayaa haddii munaasaba ka dhaxayso oo xagga ciraabta maalanba dee ay xukunka ciraabta ay labada jumladood ay wadaagaan ama ay munaasabo kale oo la ysugu xidhi karo ay ka dhaxayso waa la waslinaya wowbaa loo dhexaysiinaya haddii kalena waa la faslinayaa marka mawaadicduunbaa la iska xifdiyaa mawaadicdaa la xifdiyaya waxaad kaloo ogaan doontaa insha allahu tacaala xuruufulcadafka kale laga hadli maayo xuruufulcadafka waa kuwii sagaalka ahaa markaa wowda unbaa laga hadlayaa oo haddii la yidhaahdo alwasluna waxa weeye alcatfu bayna aljumlatayni biwaawin weye wasligu haddii fasli la yidhaahdana waxa weeye tarku dalika alwaaw wowdaasoo layska daayo oo labadii jumlo kala madax bannaanaadaan laga hadli maayo marka xurufulcadafkii kale waayo fa haddii laysgu cadfo tartiib iyo waxay faa'iidaysaa iyo maaragtay tacqiib uma haddii la isugu cadfo waxay faaidaysaa tartiib labada jumladood ama labada mufrad tartiib iyo waxay faaidaysaa maaragtay taraakhi haddii la isugu cadfo maxaanku idhaahdaaye aw waa axadu shayayni haddii la isugu cadfo am waa la garanayaa haddii la isugu cadfo laa iyo bal iyo laakiin waa inagii soo marnay iyaguna waa wax kaley faa'iideeyaan oo sagaalkan xarfulcadafka ahi waa kuwii waxay ahaayeen qaarna xagga ciraabta unbay macduufkii macduuf caleyhiga ka wadaajin jireen oo macduufkii macduuf caleyhiga waxay wadaagi jireen un xagga ciraabta qaarna ciraabta iyo xukunkuba isku mid bay ahaayeen marka bal iyo laakin iyo laa xagga ciraabta unbay ka wadaageen marka meesha waxaa gaar loola soo baxay xarafkii loodhan jiray waawga labadii jumlo in waawga la ysugu daro in wowga laga tago unbaa hadda laga hadlaya alwaslu walfaslu waa saas marka balaaga de qaacidada shalay qaacidadaynu ku joognay horta halkaas waxaa laba beyd baa ku jiray sharaxa oo aynaan inaynu mala afka aynu marina ay ahayd albaxiga inta u horeysa qaala alasaatidatu waxay idhaahdeen yaqsidu culamaa lmacaani yaqsidu waxay ula jeedaan culamaa lmacaani culammada cilmumacaaniga waxay ula jeedaan bikelimati alwasl kelmadda alwasl ay isticmaaleen waxay ula jeedaan cadfa jumlatin calaa ukhraa bilwaawi jumlo in lagu cadfo mid kale oo jumlo kale ah bilwaawi wowna laysugu cadfo ka qowli abilwardi sidaa ninka abilwardi la ydhaahdo oo yukhaadibu dahra zamanka la hadlaaya muxuu yidhi alcabdu rayaanu min nucma tajuudu biha waalxuru multahibu laxshaa'i min damay alcabdu addoonku rayaanu waa cokan yahay ninka addoonkahi waa dhirigsan yahay waa webax waa cabaya waa cunaya isagu min nucmaa nicmo ayuu ka dhirigsan yahay oo cunayaa nicmadaas oo tajuudu aad ku deeqayso bihaa nicmada haddaad zamanka tahay zamankiibuu u tiirinayaa haddaad zamanka tahay nicmo aad adigu aad ku deeqday ilaahay baa wax ku deeqee ayuu addoonku ka dhirigsan yahay waa cunaya waa cabaya way ka soo hadhaysa waalxuru qofkii xorta ahaana multahibulaxshaayi midii ninkii calooshu gubanaysay wey multahibulaxshaayi uurku jirta iyo micdhicrada iyo calooshii baa gubanaysa oo gaajo la gubanaysa waxay la gubanaysaa min damayn haraad iyo oon waa arsaaqdaas iyo bashuucada dahri jeer ka cabanayeenoo bahashaasaa lagu cidhiidhiyeyo nimankan udubada ahi niman shaqaysta maaha waa niman uun meelaha intay marba tagaan ama cid ammaanaan ama cid caayaan marba xoogaa ka dhufanayo oo wax badanna ma helaan waxa ay helaana kuma hakadaanoo badanaa markiiba waa shaxaad iyo waa la kala qaadanayaa saa daraaddeed waxay leeyihiin nacasyadiina waa dhergeen yaa nacasku waa niska xamaalanay sooma oo dantiisa yaqaana dadkii waxa weeye waxgaradka ahayna waxba ma haystaan oo gaajaallaysaye waxaasay ka cabanayaan xikmadda ilaahay watana gabayo soo maran badan kam caaqilin caaqilin caaqilin acyad madaahibuhu waa ku gabiiji marka hadda wuxuu leeyahay alcabdu addoonkii rayaanu addoonku waa dherigsan yahay waa cokan yahay min nucma nicmo xaggeed ayuu ka dherigsan yahay oo ka cokan yahay nicmadaasoo tajuudu biha aad zamanow maaragtay ku deeqayso haye walxuru wow buu isuga dhexaysiiyey maxaa ka dhexeeya marka ee munaasabaa ka dhexaysa alcabdu rayaan walxuru multahibu laxshaa labadaas dee mid dherigsan iyo mid gaajaysan horta halkaa dee munaasaba ka dhexaysa oo waa isku did munaasabad waxay noqon kartaa tadaadi bay noqon kartaa oo laba isku dida ama laba isqaabashan weeye addoon iyo xor haraad iyo cokanaan marka sidaa daraaddeed walxuru wowga wasli baa lagu sameeyey labada jumlo waa isleeyihin labada jumlo wayaqsiduuna waxay ula jeedaan bilfasli fasligana waxay ula jeedaan tarku hada alcadf alcadfu bilwaawi in laga tago oo aan cadaf labada jumlo loo samayn wadalika ka qowli almacariyi abu calaa'i almacari axmed ibnu cabdullah almacari ayaa waxa uu yidhi laa tadlubanna biaalatin laka xaajatan qalamu lbaliiqi biqayri xadin miqzalu laa tadlubanna ha dalbino ha raadinin biaalatin aalad ha ku raadinin ee laka xaalay adiga kuu sugan tahay xaajatan baahi baahidaada ha ku raadsan yani xirfad iyo farsame ha ku raadsan buu ku leeyahy qalamu lbaliiqi ninka baliiqa ah qalamkiisu ninka aad u qora ee kaatibka ah ee farshaxanka xagga qoraalka ah ee dhe qalamkiisu biqayri xadin nasiib la'aan hadduu nasiib daran yahay oo aanu nasiib wanaagsanayn qalinkiisu miqzalun weeye miqzal waa bahal dunta la gelgeliyo oo dunta lagu marmaro oo dabadeedna qori yar oo dunta madaxa inta laga maro ay marada ku tusho bahashan maarata marka dawaarku samaynayo dawaarka maxay duntu ku maran tahay wax yar oo dunta marba ii soo daynaysa waxaasaa miqzal ah aalatlazligi marka wuxuu ku leeyay ninkii baliiq ahaa qalamkiisii iyo iyo qorigaa yar waa isku mid haddii nasiib darraa hayso ninka maxaalushaahidka waa maxay laa tadlubanna jumladaa hore waa jumla inshaa'iya oo waxa weeyaan laa tadlubanna waa nahyi soo maa biaalatin laka xaajatan jumlada dambena qalamu lbaliiqi biqayri xaddin miqzalo waxa weya jumla khabariya marka waxa weeyaan isku munaasab maaha oo labadii ikhtalafataa khabaran wa inshaa'an labadii jumle waxay isku khilaafeen midna waa khabar midna waa inshaa sidaa daraaddeed way kala duwan yihiin markaasuu dabeedna yidhi qaalamu lbaliiqi biqayri xaddin miqzalu marka adigu almuhim wuxuu miaalka ku caddaynayey marka wowga la isticmaalana waxaa loo yaqaanaa alwaslu marka wowga laga tagana waxaa loo yaqaanaa alfaslu qaacidada marka u kaale labada bayd halkaasa shali ku qornaayeen qaacidada laba iyo lixdanaad alwaslu alwaslu wasligu cadfu jumlatin jumlo in lagu cadfo weeyaan calaa ukhraa jumlo kale bil waawi waaw laysugu cadfo walfaslu faslkuna oo waxaa wowda laysugu cadfayaa wowda waxaa weeyaan macno kale ma faa'iidaysay waa limutlaq aljamci labadaa in laysu keenay oo qura weeye labadaa jumlo walfaslu kala saarkuna tarku hada alcadfi cadafkaasoo laga taga weeyaan walikullin mid la arko min alfasli walwasli fasliga iyo wasliga kala saarka iyo isku daridda mid loowalwo la arkaaba mawaadicu mawaadic baa u sugnaatay mawaadicdoo khaasatun khaasatun bihaa ku gaar ah haddaba mawaadicdeeda aan qaadano qaacidada laba iyo lixdanaad waxa weyaan yajibu alfaslu in la kala saaro ayaa waajiba bayna aljumlatayni labada jumlo in la kala saaro oo aan wow laysugu cadfin baa waajiba waa waajib luqawi ahe fii alaaati mawaadica saddex meelood almawdic alawal eh an yakuuna baynahumaa inuu u dhexeeyo labada jumlo itixaadun midnimo taamun oo taama labadii jumlo waaba isku midba way iscadaynayaan ama way isfasirayaan ama way sii adkaynayaan labada jumlo waa laba jumlo isku macno ah mar haddii labadooda jumlo isku macno yihiin sababa aad maaragtay isugu cadaftaa ma taalo waa inaad iska daysaa wadaalika kaasi xaasilu wax jira weeye bian takuuna miaalkii weeyaane bian takuuna waa tamhiilkii ama miaalkii bian takuuna waa inay ahaato aljumlatu thaaniyatu jumlada labaad waa inay ahaato matalan ba tawkiidan adkayn lilulaa tii hore ay adkaynayso jumlada dambe waa inay ahaataa mid adkaynaysa jumladii hore aw bayaanan bayaan waa inay ahaataa caddayn lahaa iyada ay caddaynayso oo bayaaminayso tii hore aw bedelan waa inay bedel tahay minhaa tii hore waa inay bedel ka tahay tawkiid iyo bayaan iyo bedel waa inay u tahay tii hore saddexdaa midun wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xaynaydin markaa iyada ah oo ama tawkiid ama bayaan ama bedel ay noqoto ta dambe xiinaydin markaa waxaa la yidhaahdaa ina bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda ayuu ku sugan yahay kamaala alitisaali ina bayna aljumlatayni labada jumlo ayuu u dhexeeyaa oo ku sugan yahay kamaala alitisaali itisaal dhammaystiran maanaa labada kelimo labada jumladood si toosabay isula xidhiidhaan oo ma kala jarna baa la yidhahdaa markanuu ku leeyahay tawkiid iyo bayaan iyo bedel uu leeyahay bedelkii aynu naqaanay ma aha naxwaha waayo bedelkaasi waxa weeyaan waxa uu ahaa cafwan waa ku dhow yahay marka tawkiidkii oo kale tawkiidku wuxuu ahaa lafdi tawkiid macnawi yahay tawkiid lafdiya buu ahaa tawkiid lafdiga hadda looma jeedo oo dee jaaa jaaa zayduntii jaaa jaaa saasoo kale ma aha waa tawkiid lafdiya saa ma aha tawkiidkii oo jaa zaydu nafsuhuna ma aha waa macnaha si kale unbay jumladu jumlada u adkaynaysaa weye kii naxwaha ha ula kicin aw bayaanan cadfu bayaankii ma aha oo aqsama billaahi abuu xafsa cumar oo kale kii cadfulbayaankii nooca ah oo kale maaha bedelna ma aha bedel waa yahay laakiin bedelkii la odhan jiray bedelulmudaabiqa ma aha laakiin xoogaa bedeluishtimaalka iyo bedelulbacdiga iyo waa soo geli karaa wayaqaalu yuqaalu xiinaydin markaa waxaa la yhahdaa ina bayna aljumlatayni labada jumlo ayuu u dhexeeyaa ama beynkooda ayuu ahaaday kamaal alitisaali isku xidhnaan dhammaystiran amhiladan insha alla si fiican ugu garan doona iyo tamaariinta beh qaybta labada ma mawdica labaadoo ay waajibka tahay in jumlada labada jumlo la kala saaro oo aan wowna udhaxaysiin waxaa weeye an yakuuna waa inuu ahaado baynahumaa ay bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda waa inuu ahaado tabaayunun kala fogaan kala tagsanaan taamun oo dhammaystiran labada jumlo ayaan waxbaba isu ahayn wadaalika kaasi xaasilun wuxuu ku jiraa waxay dhacdaa bian takhtalifa waaba inay iskhilaafaan labadii jumlo khabaran xagga khabarka mid baa khabar noqotay wa inshaa'an iyo inshe midna inshay noqotay ha isku darin waay wa bian laa takuuna waa inaanay ahanin baynahumaa dhexdooda munaasabatun munaasabo munaasabadaasoo maa munaasabo uun ah waxba waa inayn isu ahayn wa yuqaalu xiinaydin markaa waxaa la yidhaahdaa haddii aan labada jumlo waxba ka dhaxaynin waxaa la yidhaahdaa inna bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda ayay ku sugan tahay kamaala linqidaaci kala go'naan dhammaystiran baa ku sugan labada jumlo arrintaana waa lagaa eegaya haddaad arday waxbaxsinaya tahay haddaad sheekh kutubta qora tahay haddaad hadlayso haddaad waa arrin khatara wey laba jumlo aan waxba isu ahayn haddaad wow dhex dhigto ama tii wowga looga baahnaa wowgii ka tagto meelaha ceebtu ka dhacday wey marka waxaa la odhanayaa labadaa jumlo waxba isuma ahaa saa daraaddeed layskuma cadfi karo weynoo looma dhexaysin karo ina bayna aljumlatayni kamaala linqiaac marka jumladii haddii aanay jumladii aanay midna khabar tahay midna inshaa tahay waxna isu ahayn munaasabo saas ka dhexan rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina o akhdana rabbanaa walaa taxmil calayna isran kama xamaltu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilna waxaad arkaysaa kuwa inshaaga ee ducadahay way isku cadfayn wacfu cannaa wacfu cannaa inshaa soo maha wacfu canna waqfir lanaa inshaa soo maha oo laysku cadfay warxamnaa inshaa soo maha oo lagu sii cadfay haye anta mawlaana khabar walla inshaa anta mawlaana adigu khabar wey kuma cadfin marka waa laga tegi maata ya wacfu canna warxamna waqfir lana wacfu canna warxamna anta mawlaana ad saddexda kelimadoode hore waa isku cadfan yihiin oo inshaaga marka inshaagii inshaa in lagu cadfo waa sax oo qaala lahu tacaala aaminuu biاllaahi warasuulihi waanfiquu waanfiquu mima jacalakum mustakhlafina fiih aaminuu biاllaahi waa insha waa amar waanfiquu waa lagu cadfaya yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu ladiina qaatiluu ladiina la dagaalama kuwii yaluunakum min alkufaar haye qaatilu sonshama walyajiduu qur-aankay kaaga buxdaayo haddii aanu insha alla jaalis u helo suura min alqur'aan ayaynu ku tadbiiqin doonaa waxaynu soo marnay oo dhan maca alinshaagii maca alkhabarkii maca alwixii inkastoo dee in dooray naga go'an tahay axwaal musnad iyo musnad ilehigii waxaaso dhan bay go'an yihiin waxaa fiican in aayad lagu tabiiqiyo marka magaranaysa ama adigu kitaab balaaqada ku wanaagsan oo tafsiira soo qaadoo isagaa kugu wada tabiiqin doona waxaan kamaalinqidaac baa ka dhexeeya kamaalu itisaal baa ka dhexeeya tani waa inshaa tani waa khabar tan bay tan tahay tan waxaana laga fayda marka labadii jumle haddii aanay waxbay soo ahayn oo midna khabar tahay midna inshaa tahay layskuma cadfo waay wabian laa takuuna waa inaanay ahaanin baynahumaa dhexdooda munaasabatu maa munaasabo waa inaanay ahaanin haddii ay munaasabo aanay ahayn oo aad isku cadafto waa lagu qabsanaya xataa hadday laba khabariyataan yihiin ama insha ay yihiin laakiin aanay munaasabo lahayn waa lagu qabsanaya oo nin lahay abutamaam ayaa culimmadu waxay ku ceebeeyeen beyt caan ah oo uu leeyahay oo kutubulbalaaq o dham ay qorayaan wuxuu yidhi laa waladii huwa caalimun ana annawa sabrun wa ana abalxusayni kariim laa maya waladii allah ayaan ku dhaartay huwa isagu caalimun og annana waa fogaantu saaxiibadaadii iyo dadkaagii iyo tolkaa aad ka fogaataa sabrun inay qadhaadhahayn oo tacartahay allah sida caalimka ku ah wa ana abalxusayni ninka abalxusayn la yidhaahdaana waa kii u ammaananayay kariimun inuu diiqsiya marka culimmadu ay ku ceebeeyeen waxaa la yidhi fogaanta iyo abulxusein maxaa ka dhexeeya laa waladii huwa caalimun ana nawa sabrun waxaan ku dhaartay ilaahay maaragtay ogaa inay fogaantu annawa waa fogaanta mogta walaa adunnu nawa tardaa bimaa sanacat xataa tudawixa bi aqsaa khuraasaani waa kii odhan jiray anna waa alfaraaq wey waa fogaanta iyo waxa weeyaan iyo iyo inaad meel daran ka dhacdo oo saaxiibadaadi iyo waxaagiiba ka fogaato oo meel qurbo intaad tagto gaalo xunxun mooyaane aad cidba weydo waryaha raggaagii kuu celiyo aad mar walba soran doonta marka anna waa faraaqa meel aad cid aad qariib ka tahay marka wuxuu yidhi laa waladii huwa caalimun ana nawaa waxaan ku dhaartay allihii caalimka ku ahaa anna waa fogaanta iyo faraaqa aad dadkaagi ka tagtaa sabrun inay qadhaadhahay taas waa gaar aye wa ana abalxusayni abalxusaynna waa kii u ammaanayey kariimun maxaa ka dhexay anna waa fogaanaya abulxuseyn maxaa ka dhexay waa lagu ceebeeyey marka laba munaasabo waa inay isu munaasabon yihin waxaad isku cadfaysaa haddii aanay laba isku munaasab ahayn layskuma cadfi karo ina labraara lafi nicim haye wa ina alfujaara munaasaba ma ka dhexaysaa haa way ka dhaxaysaa kuna waa abraar kuna waa fujaar waa isku did kuwana waa lafi naciim kuwana waa lafi jaxiim marka munaasabadii ba ka dhexaysa marka qur-aankaad ka arki doontaa insha allahu tacaala oo jumladaha ama waa inay isku did yihiin ama waa inay mutaqaabil yihiin markaasaad xaraf cadafkii aad keenaysaa jaamic wax la yhahdaa waa inuu jiraayo munaasaba waa inay jirta halkaa munaasabatun ma uu hadalkaas u sheegay laakiin munaasabadaa sidii loo xaqiijin lahaa laba jumlo ka dhexaysa ama khabariyataan ha ahaado ama inshaayataan ha ahaadee sidii loo xaqiijin lahaa baa dhib badan lagala kulmaya waxay u baahan tahay tamarus iyo tadarub iyo u fiirsi nusuusta fasiixa ah sida qur-aanka kariimka iyo xadiidka nebiga alai salatu salaam in loo fiirsado marka qaybtaa labaadna waxa weeyaan aan laysku cadfayn an yakuuna inay ahaadaan baynahumaa labada jumle dhexdooda tabaayunun kala fogaan taamun oo dhammaystiran wadalika xaasilun taasi waxay dhacdaa markay tabaayunka udhexeeyo taamkay waxa weeyaan ba an takhtalifa waa inay iskhilaafto labadii jumlo khabaran xagga khabarka iyo wa inshaan iyo inshaaga isku khilaafto oo ay noqoto jumlo khamariya iyo jumlo inshaa'iya hadal badan baa ka jira marka kuwa in la isku cadfi karo meela qaarkood waa laga yaba in laisku cadfo wa bianlaa takuuna waa inaanay ahaanin markaa baynahumaa labada jumlo dhexdooda munaasabatun munaasabo munaasabada oo maa munaasabo uun ah wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa markaa ina bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda ayay ku sugan tahay wixii xasriga la odhan jiray aan soo marnaa ku jire oo waxa weeyaan taqdiimu maa xaqahu takhiir yufiidu alxasra bayna aljumlatayn maarata ismigii inaa dib loo dhigay oo kamaal alinqiaac ina bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda ayay taallaa kamaal alinqidaaci kala go'naan dhammaystiran baa taalla kii horena waxaa yaallay kamaal alitisaal baa yaalay labadaas sidaa u qabso meesha saddexaad waxa weeye jeh an takuuna taaniyatu waa inay ahaataa jumlada labaad jawaaban mid jawaabu ah can su'aalin su'aal bay jawaab u tahay su-aashaas oo yufhamu laga fahmaayo min aluulaa jumladii hore ee qofku ku hadlay ama adiguba aad ku hadashay ayaa waxaa ka dhalanayaa su'aal su'aal bay hoosta ku wadataa markaasaa jumlada dambe su'aashiina lama caddayn jumlada dambe ayaa markaa jawaabu ah su'aashaa dhalatay ee muqadarka ah wa yuqaalu xiinaydin markaana waxaa la yidhaahdaa ina bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda ayay ku sugan tahay shibha kamaali litisaali itisaalka dhammaystirnaantiisa mid shabaha kamaalul itisaal maaha laakiin mid ku dhow ayaa ah wuxuu inoogu soo miaaliyey ina samaa turajaa xiina taxtajibu laysa alxijaabu xijaabka aad iga xijaabatay albaabka iga xidhatay ma ahanin bimuqsin mid fogeynaya bimuqsin mid fogeynaya amalan amal fogeynaya amalku lii aniga xaalo ii sugnaaday amalkaasu canka xaggaaga ka fogeynaya waayo wuxuu yidhi markaad xijaabatay dee baaba laga yaabaa inaad wax badan ku maqan tahay ina samaa tashbiih buu keen wuxuu yidhi ina samaa cirkuba turajaa waxaa aad loo rajeeyaa inay roobku soo doo xiina taxtajibu markay cirku xijaabto oo daruur miidhan ay qariso marka ina samaa turajaa xiina taxtajibu waxa ay ka dhalatay hadalkaa hore waa istinaaf baa layahdaa alistinaafu albayaaniyu waxa weeya maa nasha'a aw maa jaaa jawaaban lisu'aalin muqadar su'aal muqadar ahoo la isweydiinayo oo jumlada hore ka dhalanaysa bay jawaabu tahay istinaafka bayaaniga amilo badanna halka dambe ayaynu insha allah aynu ku arki doonaa ayib kutubulbalaaqa waxay ka dhigaan lix meelood laakiin saddexdan ubaa rasmi ah oo qismada caqliga ah ayaa waxay leeyihiin labada jumlo inaanay waxbaba isu ahayn oo kamaalu inqidaac ka dhexeeyo ama ay is leeyihiin oo kamaalul itisaal ka dhexeeyo shibhu kamaal inqidaac iyo shibhu kamaal intisaal halkaa labay ka dhigaan oo mid itisaalka shabahda iyo mid inqidaaca shabahda iyo tawasut wax la yidhaahdo laakiin marka loo fiirsado waxaa la yidhi saddexdanun weeyaan bay isugu soo noqonayaan wixii kale amilaba looma helin sheekhii kutubta cilmigan balaaqada sheekh cabdulqaahir aljurjaani raximahullah isna kitaabkiisa kutubtiisa dalaail icjaaz iyo asraaru lbalaaqa wuxuu ku sheegay un saddexdin miaalun buu sheegay oo saddexdaa sababo dartood ayaa laysugu xidhi karaa waxa weeyaan labada jumlo laysugu xidhi karaa aan ku darno maaragtay darsiga kalena saddexdaa meelood markaa korkaa laga qabanayaa waana lagu tadbiiqinayaa maaragtay qur-aanka iyo meelihii kale mawaadic lfasli inayn waxa weyaan mawaadic lwasli aan idhaahdo mawaadic lwasli meelihii la kala wowga lagu darayay tii hore waa fasli bay ahayde meelihii wowda loo dhexaysinaya labada jumlo alamila qaala abucalaa'i almacariyu abucalaa'i almacari waxa uu yihi axmed ibnu xusein almacari wa xub lcayshi acbada kula xurin wa callama saagiban akla almuraari وxb الcاaش أcbd kla xr وclma saaبقا أkl اlmuraari baxruafrikaagi وxub اlcayشhi nolol jacaylku nolosha oo la jeclaado yaa dhiman un qofku yidhaahdo acbada addoon buu ka dhigay kula xorin qof kasta oo xor ah nolol jacayl baa addoon ka dhigay wacallama waa baray xubulcayshkii nolol jacaylkii wuxuu baray saaqiban mid macaluushan oo gaajaysanna wuxuu baray aklal muraari geedkaa murka ahee qadhaadh qadhaadh qadhaadh inuu cuno oo waxa weye calooshu markay gaajo ku heshayaad gubato calooshu ku gubato quruuraxna allah ka dhigay wax lagu qaboojiyaa loo baahan yahay soo moogi marka labada jumlo isoo eeg haddaa ee acbada kula xorin wuxuu ku cadtay wacallama saabiqan akla almuraari xub lcayshi isagoo isku mubtadi xubi mubtadi alcaysh waa loo idaafeeyey jumlada acbada acbada ficil maadi mabni cala alfatxi waalfaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu cala xub alcaysh kula mafcuulu bihi sooma kula mudaaf xorin mudaaf ilayhi jumlada marka acbada kula xorin xaggay dhacday fii maxali rafcin khabar khabar bay dhacday xub lcayshi acbada kula xorin acbada kula xorin waa khabar jumla khabariya waay jumlada dambar ka waran waa callama wuu baray ayaa baray xubulcayshkii baa baray saaqiban midoo macaluushan ow icaamun fii yowmin dii masqabatin yatiiman masqabadu soo ma ahayn macaluusha waxba aad uniwaa laqdaba weydo marka wacallama wuxuu baray xubulcayshkii ama nolol jacaylkii wuxuu baray saaqiban mid macaluushan oo gaajoonaya wuxuu baray aklalmuraari jumladaa dambe oo wacallama waa baray hoowa oo xubulcayshkii ahi saaqiban oo mafcuulkii ah aklalmuraari oo mafcuulkiisa kale saaqiban sii ah jumladaasina waxa weeyaan macduufatun cala aljumlati alatii qablahaa waalmacduufa cala almarfuuci marfuucin milu ila jumladu cabada kula xorin fii maxalli rafcin bay deganayd ta dambana fii maxalli rafcin bay degan tahay marka halkaa waxaa laga faa'idaysanaya munaasabadiina way taallaa oo laba shaquu qabtay xubulcayshki inuu qofkii addoonka xorta ahaa addoon ka dhigay oo inaad qof ka daba dhareeriso oo barido oo isuldhuldhigto oo been ku ammaanto oo albaabkiisa un istaagto oo gacanta ka dhunkato oo aad sidai addoonoo kale u noqoto wax walba uu kuu dirto oo wax walba aad ka yeesho oo wax walba aad ka iibiso oo miyaanu ku addoonsan qofkii xorta ahaa adoo waxoogaa ka doonaya wuu ku addoonsaday marka xubulcayshi acbada kula xor inaad wax walba cuntana gaashadaa ku baraysa munaasabaa ka dhexaysa marka munaasabaa ka dhexaysa oo xaggii ciraabtana labadii jumle way ka wadaagaan xaggii munaasabaduna way jirtaa labadiiba marka waxa la waa inay tashriik jiraan ayb wa qaala abu ayib abu ayib waxa u yihi axmed ibnu xusein walisiri mini mawdicun laa yanaaluhu nadiimun walaa yuftii ilayhi sharaabu walisiri sirta ayuu u sugnaaday minii xaal aniga xaggayga ka yahay mawdica soo socdaa mawdicun meel bay leedahay sirtu walisiri sirta ayuu u sugnaaday minii xaalu xaggayga ka ahaaday mawdica soo socdaa mawdicun sirtu aniga waxay igu leedahay meel wixii siraha lii dhiibtay ligu aamino meel baan geliyaa meeshaasoo laa yanaaluhu aanu gaadhi karaynin nadiimun mid ilaa fadhiista munaadabadu waxa wey aljaliisu cala sharaabi oo dadka wada qayla maarata inagoo badanaa dee khamriga dibadda loola soo baxo dad muslimiin nahaye hadday ama wax cabayaanna waa dadka meel khamriga ku cabaa haddii ay iska qayilayaanna waa dadka mafrashka wadalehee fadhiista ee qaadka wada furta dabeedna halka markay ku dhuftaan qaadka ee qadhaarhku gaadho nin walba iska fatahmaa sooma see ku bilabaa taataataataataata dabeedna wixii sirtaha baa ka soo dhaca saaxiibkiisa kale ayaha ogaada aniga wuxuu ku leeyahay sirta meel baan geliyaa meeshaasoo laa yalaaluhu aanu gaadhaynin nadiimun mid ila fadhiista oo wax ila cababa waaya walaa yufti ilayhi aanu gaadhin sharaabun sharaabna ma gaadho dadku markay khamriga cabbaanna yani way fatahmaan iyaguna de wuu ka tarbato oo qalbigii qabsado saa daraaddeed isla sirti baa ka soo fakata marka wuxuu ku leeyahay sirta meeshaan anigu dhigo weligay aboorun baa iga jeexaa oo haddaan khamri iyo bala cabbana ma sheego haddaan saaxiibkay hadduu si walba iqodqodana ma sheego maxalushaahidkaa kadaba walii siri sirti baa u sugnaatay minii aniga xaggayga xaalay ka hatay mawdicun meel mawdica oo laa yanaaluhu nadiimun laba jumla meeshan yaallo laa yanaaluhu nadiimun jumladaas oo nacti ah nactiga waxay ka tahay mawdic mawdicun waa mubtade marka jumladaa dambe oo laa yanaaluhu nadiimuna mubtadahaasay nacti ka tahay marka waxa weyaan waa fii maxalli rafcin markaasuu ku cadfuu ihi walaa yufti ilayhi aanu gaadhaynin sharaabun sharaabna aanu gaadhaynin walaa yufti ilayhi sharaabun wow buu isugu cadfay laa yanaaluhu nadiim walaa yufti ilayhi sharaab marka labadii jumle munaasabadina waa ka dhaxaysaa wa isu munaasab oo dee tashriik inaan sirtaa cidi utegi karayn baa ka wada dhexaysa waxaa kaloo ka dhexeeya xaggii xukunna waa ka dhexeeya oo xukmin ciraabti ay la wadaajinayso labadii jumlana mid walibana dee way isku cadfan tahay waa fii mawdici rafcin markaa sidaa daraaddeed waa in wow la isugu daraa hadduu markaa ka tegi lahaa laa yufti ilayhi sharaabun jumlo kale noqon lahayd oo si kale ah miaalka saddexaad waxa weeyaan wa qaala almutaqaarib maye baxrigaa mutaqaarib ahe wuxuu yidhi baxrigu buxur taqaarub ku horqorayaa yushamilu lilluji can saaqihi wa yaqmiruhu lmawju fi saaxili wuxuu yidhi yushamiru wuu faydanayaa buu ninkani wuu tafallaalanayaa waxa uu bannaynayaa oo faydayaa can saaqihi dhudhankiisa ayuu faydayaa lilluji moolka moolka badda awjadda weyn inuu dhex galo ayuu usii tafaxaydanaya oo usii maaratay usii xaydxaydanaya wa yaqmuruhu waxaa hafinaya almawju mawjada yar baa ku hafinaysaa fi saaxili xeebta waa nin meel khatara ku socdayo faan buu maanta lala waay waxaasaa gaadhaya waxaasaa gaadhaya dabeedna wax yar baa helaya oo gebigiisa turunturinaya oo turuntura uu ya marka waxaa loogu mahmahaa allujigu waa mucdamulma waa garanaysaan walbeytu maalun matalun waa mahmaha yudrabu waxaa loogu mahmahaa liman tuxadiuhu amaacuhu niman nin damciisu uugu sheekaynaya biidraaki almataalib alcaiima in waxyaaba waaweyn uu hirgeliyo oo uu sameeyo ayuu ku sheekaystaa isaguna hadhow wahuwa yacjisu can ilyasiirati deedna wax yar buu ayuu qaban kari waaya ya wuxuu idhaahdaa madaxweynehan u tartamaya anu waxaan doonaya inu madaxweyne waddan ka noqdaye dabeedna beledihii ku dhacaya tartankii dowladda hoose loo galay ayuuba ku dhacaya kaasi hadhow madaxweyneha ma ku baasi karaa may ma dhici karto dowladdii hoose bay kursi ka waayey inuu yidhahdo madaxweynean hadhow isu sharaxaya ada madaxweyneha u tartamaya maxaa la odhanayaa kaa yushamiru lilluji can saaqih moolka ayuu usii tafaxaydanayaaoo kubka usii banaysanaya o leey waan gelayaa wayaqmuruhu waxaa hafinaya almawju mawjada hafinaysa fi saaxili xeebta ku faata maxalushaahidka waxa weyaan jumlada yushamiru can saaqihi liluj wayaqmuruhu lmawju fi saaxili labada jumlo jumlada hore waa iska jumla istinaafiya xagga naxwaha ciraab ma laha ta kalena ciraab ma laha laakiin munaasabad kala ka dhexaysa wa qaala bashaar ibnu burdi ninkaa lahaa bashaar ibnu burdina wuxuu yidhi waadni ila alqurba almuqariba nafsahu walaa tushid shuuraa imra'an kayra kaatimin waadni ila alqurba almuqariba nafsahu walaa tushid shuuraa imra'an kayra kaatimi waadni soo dhoweey ila alqurbaa dhowaanshaha u soo dhoweey almuqariba nafsahu kii naftiisa soo dhoweeya soo dhoweey walaa tushhid ha markhaati gelinin ashuura talada talada ha ka qayb gelinin imra'an qof qofkaasoo kayra kaatimin mid wax qariya kayrkiia mid hadhow sirtaa la faafinayo hebel baa ila tashaday oo wuxuu igu yidhi saa saasoo waabuu iga diidayoo wuu ku jabayoo waxaa hadhow akhriya kaaha alla tashan oo sirtaada iyo shuuradaada iyo talaadaadi ha ka qayb gelin buu leey waadni dhoweey ilalqurbaa dhowaanshaha u soo dhoweeye almuqariba nafsahu ka naftiisa soo dhoweeye walaa tushhid ha ka markhaati gelinin ashuuraa talada imra'an qof hayra kaatimiin adni oo ah inshaa iyo walaa tushhid oo ah inshaa kale ayuu wow u dhexaysiiyey waadni ila alqurba almuqariba nafsahu walaa tushhid waa cadfu jumlatin inshaa'iyatin calaa jumlatin inshaa'iyatin munaasabana waa ka dhexaysaa oo waxa weeyaan kanna soo dhowey kanna ha soo dhoweynin kanna soo dhowey kanna ha soo dhoweynin hadalka munaasabada u dhexaysaa sax marka waxa weeyaan kaasoo kalena waxa weeyaan wowdi baa loo isticmaalaya meesha shanaad waxa weeye ninbaa wuxuu ku yidhi hal laka xaajatun usaaciduka fii qadaa'iha baahi waxba ma baahanta hallaka ma kuu sugnaatay xaajatun baahi usaaciduka fii qadaaya ma wuxuu ku yidhi hal turiidu minii sheen wax ma iga rabtaan iyo markaasaa tidhi laa mada wa baaraka allaahu fiika allaha ku barakeeye marka labadaa jumlo jumlada hore waa khabariya hal laka xaajatun aw hal turiidu minii shayan waa jumla khabariya baaraka allaahu fiikana waa jumla inshaa'iya labada jumle isku qolo maaha in laysku cadfan ma ahayn laakiin haddii cadafka laga tago oo leh laa baaraka allaahu fiika meeshiiba habaar bay isu wada bedelaysa oo waxay noqonaysaa laa baaraka allaahu fiik alla kuma barakayo adna waxaad rabtay inaad u ducaysa marka iihaamka darteed ayaa looga leexanayaa oo wow baa loo dhexaysinaya laa maya ma rabo waxba kaama rabo wa baaraka allaahu fiik waxaad ogeyd saaxiibkaayoo ku jira dhakhtarka markaasaa tidhi hal kharaja saaxibuka min almustashfaa markaasaa tidhi laa wa caafaahu allaahu alla ha caafiyee maya kama soo bixin markaa laada hore waxa wea ay lam yakhruj ma kama soo bixin waa jumlo hore jumla khabariya caafaahu laahuna waa ducaayiya waa inshaa'iya haddii markaa laysku cadfo waxay noqonaysaa laa caafaahu llaahu alla kama kiciyo alla kama soo saaro marka waxay isku bedesha habaar marka iihaamkaas si looga leexdo ayaa halkaa ay laazim tahay in la keeno in la keeno maarata wowgaas iyadoo labadii jumle kala duwan tahay oo jumlana ay tahay khabariya jumlana ay tahay inshaa'iya ayaa haddana laysugu cadfayaa waa liijtinaabin aliihaam wax la yidhahdo waaya haa waa ka dambe waa labadan miaalba hal miaal baa wada lehe waa labadii jumlo oo midna khabari tahay midna inshaai tahay laakiin ihaam ka dhalanayo laa buu yidhi waladafa allaahu bihi allah ha u fudaydiye ee wuxuu yidhi haa hal aballa akhuuka maka bogsade walaalkaa min cilatihi xanuunkiisii maka bogsaday hal aballaka ma ka bogsade akhuuka walaalka min cilatihi xanuunkiisa ma ka bogsaday markaasaati laa kama bogsan waladafa allaahu bihi allah ha u fudaydiye allah ha u dhamriye miaalka haddaba eeg qaacidada aynu ku bayaaminaynaa qaacidada eeg haddaba yajibu waxaa waajiba alwaslu in laysku xidhiiriyo labada jumlo bayna aljumlatayni labada jumlo in laysku xidhiiriyo oo wow laysugu cadfo ayaa waajiba fi alaaati mawaadica saddex meelood meesha koowaad eh waxaa weye idaa qusida haddii loo qastayayo ishraakuhumaa in la wadaagsiiyo fi lxukmi alicraabiyi fi lxukmi alicraabiyi xukunka icraabta oo labadii jumlaha waxay wada dhaceen mafcuul waxay wada dhaceen xaal jumlo xaaliya jumlo kale xaaliya la isku cadfay waxay wada dhaceen mudaafilehii bay noqdeen dabcan waa ogtahay jumladu inaanay faacil noqon jumladu faacil ma noqoto sooma nuxaadi ma odhan marka waxayna wada noqdeen khabar laba jumlo oo labadaba khabar ah mubtade khabar oo ah marka haddii xukunka ciraabta aad rabto inaad ka wanaajiso waxaasaa xukun la ydhaahdaaye oo rafcadii waa xukun nasbadii waa xukun jarkii waa xukun xukunkaa ciraabta haddaad doonayso labada jumlo inay wada qaataan oo ay iskaga mid noqdaan oo dee wax lawaad fahmaysaa arrintaas oo naxwada ku garataybe taa iyada waa lasku cadfaya owoba lasku cadfaya bee qaybta labaad waxa weye idtafaqataa hadday iswaafaqaan labadii jumlo khabaran xagga khabarka labadiiba laba khabar bay noqdeen ow insha waa jumla khamariya iyo jumla kaloo khabariya munaasabadna waa ka dhexaysa aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili illah aladiina aamanuu kuwa muuminiin tahay yuqaatiluuna waxay ku dagaalamayaan fii sabiililah wladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili aaquut jumla khamariya jumla khamariya munaasabaduna waa taasoo kaasna dee fii sabiili aaquut buu ku dagaalamaya kana fii sabiililah buu ku dagaalamaya marka labadii jumle hadday khabari ay yihiin labadiba laba jumlo khabari ay yihiin oo aad khabar ka warraysaa waa la ysku cadfaya aw inshaaan inshay noqdeen markaa markaana waa la ysku cadfaya qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar qaatiluu walyajiduu fiikum qalba waa inshe inshe lagu cadfo oo wa kaanad ay ahaato baynahumaa labadooda labada jumlo dhexdoodana ay ahaato munaasabatun munaasaba ayaa ah way isku habboon yihiin taammatun oo munaasabaduna had iyo jeer waxay noqotaa labadii jumlo waa isku did matalan amase waa isku waa mutaqaabilataan oo way isqaabilsan yihiin walam yakun aanu ahaanin hunaaka meeshaana aanu ahaanin sababun sabab yaqtadii keenaya alfasla in la kala saaro baynahumaa dhexdooda sabab in loo kala saaro dee macno khalad hadduu ka dhalanayo adaa caqligaaga ku garan doontaa jeh qaybta u dambaysa waxa weya idakhtalafata hadday iskhilaafaan labadii jumlo manaa taa hore dee waa jumlo khabar iyo kabar jumla khabariya iyo jumlo khabariya waa in la isku cadfaa jumla inshaaiya jumlo kaloo inshaaiya waa in la isku cadfaa mar haddii munaasaba ka dhexayso jumlada saddexdaana waxa weye idakhtalafata hadday iskhilaafaan labadii jumlo khabaran wa inshaaan isku khilaafaan oo midna waxay noqotay jumla khabariya midna waxay noqotay jumla inshaaiya ayay noqotay waa la ysku cadfayaa laakiin wa awhama alfaslu haddii la kala saara ayaa wuxuu ku moodsiinayaa khilaaf almaqsuudi laa wa baaraka allaahu fiik haddaynu laa ka dayno wowda laa baaraka allaahu fiihi bay noqonaysaa ama laa baaraka allahu fiik habaar baa wixii way isu beddelayaan marka ihaamka darteed ida ikhtalafataa hadday iskhilaafaan labadii jumlo khabaran xagga khabarka mid waa khabar waa inshaaan midna waa inshaa may ahayn markaa in la ysku cadfo labadaas waxay ahayd in la kala jaro bay ahayd oon la ysku cadfin laakiin waa awhama wuxuu moodsiiyey alfaslu haddii la kala saaro oo wowda laga daayo ayaa waxa uu ku moodsiinaya khilaaf almaqsuudi ujeeddada meesha laga lahaa khilaafkeed buu ku moodsiinaya adoo macna xunoo kale ayaa ka dhalanaya ayb marka halkaa istinaafka bayaaniga ah haddaynu ku noqonno alistinaaf albayaaniyu oo aynu nidhi maaragtay waaw lagu isticmaali maayo waa min mawaadic alfasli maxaa looga jeedaa istinaafka bayaaniga waxaad odhan kartaa daabit ahaan wa huwa maa kaanat aljumlatu fiihi jawaaban can su'aalin mafhuumin min aljumlati aluulaa istinaafka bayaaniga ama jumla mustanafa marka xagga cilmulmacaaniga laga hadlaayo waxa weeyaan maa kaanat iljumlatu fiihi waa waxaay tahay jumladu jumlada dambe ee isnaafiyada lagu leeyahay xagga bayaaniga weeye qur-aanka iyona marka kutub tafsiir la jooga aad bay ugu badan tahay jumlada istinaafiyadahi waxa weeyaan maa kaanat jawaaban can su'aalin mafhuumin min aljumlati luula jumlada ka horaysa su'aal laga fahmay oo ka dhalanaysa ayay jawaab u tahay laakiin istinaafka naxwigahi waxa weeye waa jumladu markay mubtade tahay ama hadday doonto wowba ha ku bilaabato wow isnaafiyaa ama dee sida kale ha u bilaabato waa markay jumladu mubtade tahay oo aanay maxal ciraabeedna deganayn maxal ciraabeed deganayn ay mubtade iska tahay jumla ibtidaa'iya ayaa jumla istinaafiya la yidhahdaa xagga naxwaha laakiin xagga cilmulbayaanka waxa weeyaan waa jumlo jumlo ka horaysa ka dhalatay su'aashina lama caddaynayo wuu inoo keeni doonaa matalan waxaynu ku caddaynaynaa matalan hal miisaal hal miihaal baynu ku caddaynanaa nin shaacira baa wuxuu yidhi zacama alcawaadilu annanii fii kamratin zacama waxay sheegteen alcawaadilu kuway canaananaya ee maagaya waxay sheegteen annanii anigu fii kamratin inaan mushkilad ku suganahay bele iyo shiddo inaan ku jiray sidaasay sheegteen waay markaasuu wuxuu ka daba keenay sadaquu sadaquu run bay sheegeen walaakin kamratii laa tanjeli walaakin kamratii hase yeeshee musiibadaydu laa tanjeli maba faydanto waa runtooda horta musiibo aan ku jiraaye dadka kale musiibada inta ku dhacdaa bay ka baxaan aniga miyaa waaban ku jiraa uun jumladda dambe oo sadaq u ah waxaa lagu leeya waa jumla istinaafiya waayo markuu yidhi zacama alcawaadilu annanii fii kamratin cawaadishii bakar alcawaadilu iyo zacama alcawaadilu iyo waa wax dadka iska canaanto ama gabdhaha ahaadeen wax kale ha ahaadeene iska maaga dadka weeye waa cawaadil la yidhahda waa jamcu caadilatin tii wax canaananaysay jamceedii wey marka waxay sheegteen annanii anigu fii kamratin inaan mushkilad ku sugnahay saasay sheegteen su'aal baa dhalanaysaoo ah asadaquu fii daalika am kadabuu war ma runtood baa talo misea boontood taa hore ka dhalanaysa zacama alcawaadilu annanii fii kamrati markuu sidaa yidhi su'aal baa dhalanaysa su'aashaas waa maxay asadaquu fii daalika am kadabuu marka jumladii dambe muxuu yidhi sadaquu sadaquu walaakin fii kamratin laa tanjali marka jumladaaso kala lahay istinaafiya la yidhahdaa ya wamaa ubari'u nafsii ina anafsa la ammaarat bisuuq wamaa ubari'u nafsii nafteyda beri yeel maayo ama yuusuf ha yidhaahde calayhi salaam ama islaantii kale imraatulcasiis ha tidhaahdee labada tafsiirka waa laisku khilaafe ka yidhi hadalkaasi wamaa ubariu nafsii su'aal baa dhalanaysa oo naftaada maxaad u beri yeeli weydi waayo naftu shaqa xun bay taqaanaa waa maxay ina anafsa laammaaratun bisuu sideedaba naftu waa mid xumaantoon ku amarta marka jumladaaso kale colana waa jumla istinaafiya jumla istinaafiya saa daraaddeed baan wowl la odhan waa ina nafsa lama odhan ya walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu miaalkan waan soo marnay haygala hadlin kuwa gaalada haygala hadlin baa rabbi ku yidhi nebi nuux calayhi salaam gaalada haygala hadlin su'aal baa dhalanaysa talo maxaa ku dhacaya ilaa mar hadduu ilaahay yidhi haygala hadlin macnahe waxbaa soo socday kulli jawaabtu maxay noqotay inahum muqraquun waa la hafinaya way qarqoomayaan midh ka hai maayo marka waa jumlada jumlada wowl iskuma xidhan marka jumlada waxawe istinaafka bayaaniga ah marka tafsiirka iyo la dhiganayo ama nusuus la fasirayo labada jumlo in qofku kala fahmo waa daruuri marka istinaaf naxwiya iyo istinaaf bayaani ah oo cilmulmacaaniga ku saabsan baa jira waayahay waxaynu insha allahu tacaala aynu eegi doonaa qaacidadii waynu eegnay in yaro dabaqaad haddabaan eegno namuudajun haada namuudajunkani waa namuudaj waa tusaale libayaani mawaadic alwasli walfasli macdamaa labadoodiiba ay isku darsi u yihiin waxaa weeyaan waxaa la caddaynayaa meelahoodii meeshii meelihii mawaadicdii wasliga iyo mawaadicdii fasliga fii maa yati waxaa soo socda maca dikri sababi fii kulli miaal wixii la kala saarayna oo fasli lagu sameeyena sheeg sababta wixii la wasliyo wow lagu dhexaysiiyena sababta sheeg qaala allahu tacaala ina aladiina kafaruu ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay sawaaun calayhim waxaa isugu mid ah a andartahum digniintaada ow lam tundirhum digniin la'aantaada inaad u digtayo inaanad u digto inaanad u digini labadaba waa isku mid halkaa jumlaa ku hormartay sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum waay markaasaa yihi laa yuuminuun laa yuuminuuna maxay u tahay alindaaru wa cadamu lindaari sawaaun mustawin calayhim iyo laa yuuminuun maxay su yihin way isleeyihiin sababtoo ah sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum waxay la macnaa tahun dee laa yuuminuuna yaanaysa ahayn haddii aad u digto iyo haddaanad u diginba way sugu mid haddii aad u digto iyo haddaan u diginba way sugu mid maxay macnaheedu tahay laa yuuminuuna bay macnaheedu tahay marka tan dambe waa iska sii bayaaminaysaa marka lama odhan karo walaa yuuminuuna lama odhan karo laakiin marka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala bismi illahi raxmaan iraxiim alif laamiim alif laamiim qur-aankay ka hadlaysa markaasaa la yidhi dalika alkitaabu dalika kaasi alkitaabu waa kitaabkii kaa sare sare waa qur'aankii kitaabkii ilahi soo dejiy wey markaasaa lihi laa rayba fiih markaasaa lihi hudan lilmuttaqiin jumalkaa midna mid lama haysta maagta dalika alkitaabu waa mubtadiya khabar laa rayba waa mubtadiya khabar hudan lilmuttaqiin waa mubtadiya khabar layskumana cadfin sababta laisugu cadfaya maxay tahay jumalkaa waxaa laisugu cadfaynin way isleeyihiin marka dalika alkitaabu la yidhi kaas waa kitaabkii ilaahay dee kitaabka ilahay rey baa ku jira laa reyba marka waxay sii caddaynaysaa unu dee kitaabkii ilahay inuu yahay haddaanu laa reyba wax shaki ku jirin hudan lilmuttaqiina inuu yahay ma shakaa ku jira iyada miyaanu kuleba ahayn kutubta ilahay o dhan miya hidaaya loo soo dejin marka wax loosugu cadfo la yidhaahdo dalika alkitaabu walaa rayba fiihi wa huwa hudan lil waxaa looma baahna way isleeyihin laakiin markii dabadeedna tanna waa sidoo kale ina aladiina kafaruu sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuuminuun laa yuuminuuna waxay ka dhigan tahay digniinta iyo digniinla-aantu waa isku midun bay ka dhigan tahay wuu idinka shaqaynaya soo maaha halkaa wuu idinka shaqaynaya wuxuu leeya fusila bayna aljumlatayni labadaa jumlo oo midi tahay sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum iyo jumlada dambe laa yuuminuuna waxaa la ysugu cadfi waayey lianna baynahumaa kamaal litisaal kamaalu litisaal baa ka dhexeeya id ana haaniyata tawkiidun liluulaa wa qaala laxnaf ibnu qaysna wuxuu yidhi laa wafaa'a likaduubin mid beenaalahay waxba ma oofiyo oo oofin uma sugnaanin walaa raaxata lixasuudin nin xasad badaan ah oo dadka xasdiyaana ma raaxaysto kii nicmo yar ilaahay siiyeyba wuu ka xumaanaya hataa inuu dhiigkar ku dhufto ama macaan ku dhacaa wuu ku siganaya waayo nicmo kasta oo maaragtay dadkii u xasdeeyey u timaada ayuu dee ka xumaanaya oo dhibaysa laa wafaa'a likaduubin walaa raaxata lixasuudin way isleeyihiin labadii jumle waa khabariya laa wafaa'a likaduub walaa raaxata lixasuud labadii waa khabariyataan jumla khabariya iyo jumla khabariya munaasabana waa ka dhaxaysaayo midna waa kaduub midna waa xasuud wax isu dhowdhowe isku yar macno ah midna waxba moofiyo midna ma raaxaysto marka munaasabo loo dhexaysaya marka waxa weyaan wuxuu ku odhanayaa markaa labadaa wawusila bayna aljumlatayn liitifaaqihimaa khabaran labadiba waa khabar wa tanaasubihimaa fi lmacnaa waliannahu laa yuujidu hunaaka maa yaqtadi lfasla waqtiga baa inaga dhacay insha allah berri tamaariinta hal darsiunbaa baa inooga hadhay intan hadda cilmi bayaaniga ahe in sha allahu tacaala ilaahay hayna gaarsiiye wsala allahu wasalama wbaaraka cala nabiyina muxamed